ayuu kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yahoon qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaranku noqon
bismillahi raxmaan raxiim iyo kulan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulsa ulsa raadiyaha cadaadob habeenka soodahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaadob marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu nasiixi aad ku gubataaye geedihiya dhulkuba kuu dacweeye adagarumayso xaqoo kuu dufaaciyo ku qabay gabayanoon daahay idam alle ilaah kuu gangaab buuf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruuta kaa aada gudiidka waa beri waxbaas kuu golayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igalangalkaayun alle goorta goortada kale kuu gangaal dhowda gulxif iyo bilaaw iyo abley gooya hilibkaan gaanari kujiir iyo baron gobac ku liibsiiya jiraar abamarin iyo ku dhibo gaasiyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegin iyo allow geedka hore kaadhi gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebi saddexduna ilaahay ku gooraayihiya geedka rabilababsi geengeelle iyo gumud ha kaa yeel dablan wiila'aaneed allowguda kuu seex rabigegida ceebkee ku taa goobta laga leexday disi weeyaxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola sifta gurwaaguranta kaafuule qaar kuu gabado iyo libax kugu buraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dulgod iyo haadaarxu meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawadayn ka lehna saaxiib yaal waa habeenimo axada isniin ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sideed iyo sagaaliyo tobanka iraadee qodobada caawa barnaamijkan haddii allah wadal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyo soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa baydhabo ka wadaa kulamo xal lagu raadinayo rabshi maalin lasoo dhaafay ka dhacay magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka koonfur galbeed xog ayaanu idinkaga haynaa wararka ugu dambeeyey ayaan idinsoo gudbi doonaa qodobada kale goora dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada puntland ayaa dilir dhaawac ka geystay qaybo ka mida gobolka bari wararka ugu dambeeyey ayaanu idinkaga haynaa saaxiibyaal qodobada kale goora dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xubno al-shabaab ahaa ayaa maanta lagu qabtay gobolka bakool faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale gura dhegeysan doontaan haddii alawada laga hela waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ayaa markaa dagaal kaga dhawaaqay degmada dhoble ee gobolka jubbada dhexe faahfaahin ayuu baxshay wararka ugu dambeeyey ayaan goornuu idiin soo gudbin doonaa jubbaland waxay soo bandhigtay waxyaabaha ammaanka dooriya kadib howlgal ay ka sameeyeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararka ugu dambeeyey ayaan goornuu idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal dowladda etoobiya waxay xaqiijisay in askar looga dilay weerarkii gobolka baay waxay sheegtay in askar badan lagu dilay askarta heshaaciyeen ayaan goornuu idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare maanta dib ayuu laabtay balweyne waa hirshabelle caasimadiisa jowhar baaqna madad ayuu diray wararka ugu dambeeyey ayaan xog idinka haynaa wararka ugu dambeeyey ayaan isu gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale ay gurra dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa meyd caawa lagu arkay deegaanka ceelasho biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waanu idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal wararka kale ee caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa nin ajamnaha oo watay boorsooyin laga shakiyey ayaa lagu qabtay goraankaada cadde ee magaalada muqdisho wararka kala duwan ayaa ka soo baxaya faahfaahin ku saabsan ayaan guraashan goran idinkugu soo gudbin doonaa qodobada aynu ku soo korna xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caaway waxaa ku dhegaysan doontaan qodobada aynagu soo korno ayaa barnaamijkan caawi aad ku dhegaysan doontay barnaamijka caawi waxaa soo saaray ilana socodsii doono anigu xasan axmed maxameda waxaa ii farsamaynaya saaxiibkay shirmake maxamed maxamuud shirmake suley waa mar kale iyo xulashada wanasyada
radio muqdisho waxa uu hadda ku sii baahayaa gobollada dalka dadka ku nool magaalooyinka baydhabo iyo caabudwaq waxay naga dhegaysan karaan mujadda efemta ah ee sagaashanka megahartis gaalkacyo iyo beledweyn radio muqdisho ka dhegayso siddeetan iyo siddeed megahartis magaalada garowe waxaad radio muqdisho kala socon kartaa siddeetan iyo sagaal dhibic siddeed boosaasana siddeetan iyo siddeed dhibic shan guula burde waxaad radio muqdisho ka dhegaysan kartaa mujadda efemta ah ee sagaashanka megahartis magaalada cadaadana radio muqdisho kala soco mujadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan mujadda siddeetan iyo siddeed dhibic shan
dalkiidinka qasribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarb waayahay habeen wanaagsan ayna hawdeen kalena saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa dhobley madaxweynaha jubbaland oo weli ku sugan degmada dhobley ee gobolka jubbada dhexe ayaa maanta booqday salig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin dhobley waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay dagaal ka dhinaa dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynuhu waxa uu sheegay in howlgalka xoreynta degmada maqan ay diyaar u yihiin oo dhaqdhaqaaq uu sugayo wuxuu intaas ku dareen dhowaan ay gacanta ay la gelayaan degmooyinka xamar badhaadhe iyo gobolka jubbada dhexe iyagoo sheegay in ciidamadii dhaqshaqadaas qaban lahaa ay diyaar yihiin waxa uu sheegay in al-shabaab ay dharbaaxada kala kulmeen difaaca islamarkaana ay toosiyeen qaraarka ay leedahay guuldarrada iyo dhimashada wuxuu ku dheeraaday madaxweynaha jubbaland in howlgalka ay bilaabayaan ciidamaduna ay guulaysan doonaan isagoo siyaasiyiinta soomaalida ku booriyey in dagaalka loo midoobo oo wakhtiga siyaasadda la gelinayo lagu bixiyo xarinta deegaanada gacanta al-shabaab ay ku hayaan
sanado badan ka hor waxaa nagu adkaatay ood garanaysaan in dhoobey la qabtaay inay saddex dagaalo aad u adag lagu galay oo shabaabka ay u arkayeen inay ahayd saldhig dhaqaale istaraatiijiyadeed oo ay ku lahaayeen deegaankan oo ay ku xisaabtayeen inay noqonayso meesha ugu dambaysa ee gacantooda ka baxaysa laakiin ilaahay fadligii bay ahayd taasi waxay xaqiiqeyday markii ciidamadii yidib ay gacanta ku dhufteen oo ay ka saareen dagaal culus oo ay ku tala gashanaayeen haddii dhowla ay ka baxaan inay ku adkaanayso inta kale inay sii joogaan waxaan rajaynayaa iyadoo maanta ka fudud oo dareenku aan garan karayno siduu yahay inaan maanta diyaar u nahay innagoo dowladda innagoo u diyaarsan innagoo heli karayna wixii aan u baahan nahay ciidan iyo qalabkiisa ah inay maanta aada uga fududdahay sidii hore ee shalay aanu ku maray dheegnay ee aynu kaga baxnay ee aan kaga saaray shabaab taariikh dheer bay lahayd waddadii la qaaday iyo dagaaladii lagu galay intuba waxaan rajaynayaa inay maanta saldhiggeedu noqon doono mid haddana haddii shalay aan waddada midigta u qaadnay inaan bidix u qaadnay haddii laa yidhaah waayo ciidamo ku filani dhinaca kale way ka soo socon doonaan ama ha noqoto degmada badhaadha inta ka dhiman ama ha noqoto jubbada dhexe iyo jubbada hoose bilowgeeda oo jilib iyo jamaam ah waxaan isleeyahay ciidan nagaga filani maanta waddadaa wuu saaran yahay laakiin aadan dheegney iyo ciidanka xarunta jooga afmadow oo aan ugu talagalay inay halkaasi noqoto meesha laga sii ambaqaado waxaan rajaynayaa in howlgalkaas ilaahay nagu najixin doono ciidankana aan aada ugu mahad celinayo diyaarsanaantooda diyaargarowgooda sida ay heeganka u yihiin sida ay doonayaan inay mar walba waajibaadka qaranaa saaran ay u gutaan waxaa xaqiiqo ah cadowga aan la dagaalamaynaay waa manaxayaal soomaali ma aha islaam ma aha jinsiyaday leeyihiin lama yaqaano waxay u dagaalamayaan lama yaqaano waxay u socdaan lama yaqaano laakiin waxaan rajaynayaa haddii la yara iska ceelsa inayuu dadka igu nugul waxay aada uga adag yihiin shacabka oo aada u dumaadaan oo ay gudaan oo ay xasuuqaan oo markaa ay aan garanaynin waxay dadkaasi garabsadeen iyo sabab ay u yeelayaan sidaas oo kale laakiin shacabku wuu sugayaa waayo cidda uu ka sugayo gargaar waayo cidda uu doonayaa inuu culayskaa ka qaado waxay la tahay waan garanaynaa waa ciidanka soomaaliyeed ma aha ciidan dibadda ka yimid ma aha amisom ma aha ciidamo kale dhul waxoogaalwa ku dagaalami kara dareenkiisa gudan kara waa dadka u dhashay weeye haddaan sugno oon idhaahno balaansuug noqolaa meeloleyda oga imanayse ma dhaqaaqi karra maxaan yeellaa waynu waayeynaa waxaan dadkeenu ku sii doonaynaa manaxayaal arxamlaawayaal danaystayaal alla cagaabayaal aad arkaysaa maanta dadkeenna waxay badeen iyo dalkeenna waxa ay badeen haddaan isku tashanno waxaa idiin muuqanaya shalay wixii ka dhacay daarsal guuni waad arkayseen waxay shalay dareemeen oo aan xusuusinaynaa haddii maydadkiinnu ay gubteen oo maydadkiinnu ay raq noqdeen ood cadaadanteen waxaad xusuusataan shacabkii soomaaliyeed ee soodho iyo meelaha kale aad ku gudayseen waxaad dhadhaysiiseen shacabka u geysteen in idinkaana loogu dhadhaysiinayo waana guun taariikhi ah waxaan is leeyahay shalay fulaynidu waa waxay baabuurtii xataa qaraxa ay ku wateen uga carareen baabuurkay ugu talagaleen waddada inay ku geeyeen waxaan u malaynayaa wiilashu intay galeen iyo xataa gudihiisa fiiriyeena waxaa loogu talagalay cagaga saaraa gaadhiga dhinacyadiisoo dhan buli waxaan xaba dukanin qaraxuna ka baxay midbay ka dhigeen waxay ugu talagaleen inuu kor iyo hoos u qarxo oo buundada lagu geeyo qofku hadduuna fulay ahayn xageedu buundada u geynayaa waxaad garan karaysaan inaan la xejeclo iyo sii joogis iyo inay wax maamulaan iyo inay waxayaan midnaynayna ku fakarayn markaad buundooyinka oo dhan iyo wixii waddanka macnihiisa ha o dhan aad burburiso maxay xukumayaan iyada haynayaan xaggee u joogaan markay macnawiyaadka waddanka o dhan ay burburinayaan waxaan is leeyahay waxaa ahayd shalay cadaab ku filan aadna aan uga mahad celinayo ciidankii afartii habeennimo iyo ilaa intaa dagaalka kula jiro qaraxyadoodii ay noqotay inay bannaan ku wada qarxiyaan khasaaraha iyaguna aada u yaraa iyagana maanta baktigoodii oo gubtay oo madoogaaday iyo baabuurtii qaraxa ay ka carareen maanta in lagala kulmo taa waxaan u farayaa shabaab ha qaateen farriintaasi dal la gubaayo dal la gubaayo buu leeyahay shacabka muqdishoe maalin walba qaraxa lagu dacbuga yahay waxaad ogaataan inuu jiro ciidan ka dambeeya walaalahooda oo idinkana idu gubi doono gacantoodana laadu ku cadaabi doono waan ka tacsiyeyneynaa intay ciidamada daba maraan inay dadka shacabka ah hoteellada ugu fuulaan iyo arrinta ay nairobi ka geysteen aad baan uga tacsiyeyneynaa waxay la mid tahay kuway soomaaliya ka geysanayaan oo kale waxay raadsadaadaa guri muraayadaah iyo dad shacaba dhexdiisa waxay iyagu isku tiriyaani waa shacabka iyo meydka isku tiriya waan uga tacsiyeynaynaa dowladda kenya waxa lagu maayaa lagu haystaana waxa weeyaan soomaaliyaad gargaarteen ciidankiinaa howlgal ku jira waxaan u malaynayaa intaas inay iyadana geesinimo iyo ka sii qaadayaan caroodayn iyo cadowga la dagaalamayaan oo shacabkooda uu garan karo inuuna ahayn mid cid gaara u jeeda inuu yahay mid dadka shacabkaa iyo masaakiinta la dagaalamaya taa waxaan rajaynayaa iyagana in ay ka gudan doonaan aanan uga tacsiyeynayno waxaan rabaa soomaalidu waxaan marar badan ku celiyey ha isku tashato ha fiiriso dalkeeda iyo dadkeeda war hadduu shacabku baaboo oo maalin walba la xasuuqo oo la qarxiyo oo dhibaato loo geysto waxa la maamulayaa waayo waxaan waxaa oran lahaa war siyaasiga soomaaligii dib ha u fakaro ha xisaabtamo waxa la maamulayo waxa la hor istaagayo cidda la rabo in loo taliyo hadday baaba'aan waayo cidda la maamulayahay haddaan isku tashanno innagu oo maanta aan ku talagalno inaan dagaalka aan go'aansanay aan wadanno waan hubaa innaga jubbaland joogno inaynu soomaalida kale dhanna ka horan doono haddii lahayla waana rajaynayaa insha allah inaan dagaalka aan bilowno ugu tegi doono gobollada kalena oo shabaab aan ka wada xoran doono haddii lahayla waan ku celinayaa mas-uuliyiinta soomaalidu dib ha u fakareen laga siday ka tegayaan yuuna noqoni kursigaan ku fadhiisto waan ka tegaya ha noqdo dadkaan iyo xalaga shalay riyo ay ahayd markaan dheermay ka gudbeyni waxay ahayd riyo laga hadlayo lahaa kollaba lalama dagaalami karayo maa laga joogo dagaalkii jeelgaysa aan ku gallay wuxuu ahaa abid dagaalaan gala kii ugu adkaa mana la sawirayn shabaabna waxay ka fakarayeen siday loo qaybsan lahaayeen iyo midaba ninkuu qaadan lahaa xataa inayna addoonsadaan dhibalaha ku fakarayeen guushii laga gaaray waxay noqotay inay waxbadow ka sii qaxaan oo ka sii socdaan maanta markaan u dhaqaaqnaan xagar tagno haddii ilaahay idhaah waxaan rajaynayaa inaanan dagaal adag ku geli doonin haddii ilaahay idhaah duundo la geeniyo iyo waddo la daba wareegana macno nooma samaynayso diyaar ma u nahay inaan saldhig u noqonno oo dulow u noqonno soomaaliya cadowgaas shisheeyaha ee axmaqa inaan ka horayno diyaar ma u nahay waxay la tahay aan isku tashanno shalay baan ka tabar liidanay shalay baan ka awood yaray maanta ilaahayna garabkeennu iyo maceenu yahay waxay hadda ka shaqaynayaan waa inay qabaa'ilka isku dilaan waa inay askarta dhexdooda wax ka dhex shaqeeyaan waa inay reega reegan yaa lagu yaqaanay wax qaybiya xukun waagii dalka la gudaysan jiray yaa waxaa loola jeeda isticmaalku wuxuu yaqaanaa wax la yidhaahdo divide and rule dadka meel meel baa loo kala taagaa qoys qoys baa la ysugu diraa waa la yska hor keenaa si xukunku ugu ansaxo oo loo xukumo maanta shabaab reegan iyo reegan baa idin soo fiiriyey daaqsinkan ay daaqsinkanaa tahay kan ha laga raro meeshan ha la raro intaasay tabartooda ku soo hadhaya buundooyin in la geeyo waa file haddaad aragta nin buundo ha la geeyo iyo jidkan aan iska xidho iyo labada qof ha la ysku dira ka shaqaynaya filiimada u geynaysa waa fuleeyo qarax biciisanaya oo waxay tabarbinayaan ay tahay waxbaa la qarxinaya waxaa la sameeyo waxay la tahay middaas maanta aynu ka weynaanay aan diyaargarayno wah waan soconaynaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaana rajaynayaa dhulka iyo wahooyooyinka iyo carbada waxbarasho la-aanta iyo kuwa isbitaal la-aanta ee inay xoolaha ka qaadaan miyaanu wax kale u tarini maanta innagayna sugayaan innagay maanta inoo yeerayaan ma hadli karaan oo xor ma aha ma dhaqan karaan xoolahooda oo waa la qaadanaya si walba dhibaatadaa ugu filan aan diyaargarayno waxaan leeyahay soomaaliha isku tashato waxay dadku ku caawin karaan oo wax lagu tari karaa markaad adigu wax qabsanayso laakiin haddaad adigu meel fadhiisato oo adigu aad fadhido de waxa weeyaan cidlaynta afka raashin kugu gunta ku xuudin mayso aan ku talagallo arrintaas aan ku talagallo soomaali maanta geeska ugu sheega ka ugu dambeeya haddii la ysku daro waxaan u malaynaya inaynan cidna u baahanin aan isana ciidamadeennu ama xoogdal ha noqdeen ama kuwii isdaraawiista ha noqdeen ama kuwa kale booliska ha noqdeen gudaha iyo dibadda magaalooyinka gudahooda iyo bannaanka waan iskaga filannahay aan isku tashanno waxaan idiin rajeynayaa guul waxaan u diyaarnahay howlgal waxaan isbilah waa inaan dhaqaaqno aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caasha maanta maxaa iila soo hadhaweysay soo kumaanan sugaynin imaadan soo wicine maxaa dhacay alla waan ka xumahay caliow telefoonka ayaan kaar iigu jirin carruurtana waan ku mashquulay kii yaraana iskuul ma aadin dib ma laha adiga iyo carruurtaba kaarkayga ayaan wadaagi lahayn macquul maaha oo sidaan u wadaagaynaa miyaadan ogayn adiga gaylo wadaag oo ay hurmuud inoo hirgelisay ummad aan wax wadaagin wax isuma ahee ii sheeg si aan kuula wadaagno xaaji caasha lambarka aad wacayso ka hormari hal hal hal tusaale lambarkayga oo kale hal hal hal lix hal shan konton iyo afar kow iyo toban siddeetan qofka aad wacday markuu qabtana taleefonka ayaa la hadlaya
oo muxuu dhahayaa qofkan ku wacaya wuxuu rabaa inuu kugula hadlo kaarkaaga ee haddii aad ogoshahay riix hal haye haddii kalena riix labo ogolaashahaaga ayay ku xidhan tahay in lagula wadaago kaarkaaga waa arrin wanaagsane sideenu furtaa adeegga ila wadaag adigoo isdhibin garaac xidig hal hal hal afar gees kadibna ok ama sandi dheh kadibna dooro lambar kow maasha allah adeegga ila wadaag waa adeeg loogu talagalay ehelka asxaabta iyo dadka shaqadu ka dhexayso inay ku xidhiiraan waan gartay waa hawl iyo hanti wadaag horseedka guusha hormuud telecom wixii faahfaahintaasi dheer fadlan kala xiriira taleefanada kale ah hal afar hal ama hal afar labo ha qabtiraha bulshada hormuud telecom
dalkiidinka qasri wey badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofiba qof dhaliilayaa
waayahay habeen wanaagsaneyn hawda aan ka lehnaa saaxiib yeel raadiyaha cadcaado ayaad dhegaysanaysaan weli waxaan ku guda jirnaa wararka jubbaland ee booliska jubbaland ayaa soo bandhigay maanta waxyaabaha maanka dooriya ciidamada booliska maamulka jubbaland ayaa inta badan waxa ay sameeyeen howlgallo ka dhan ah waxyaabaha maamulka dooriya kuwaas oo laisku dayo in si dhuumaleysa lagu soo geliyo gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee aana xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland howlgalka ugu dambeeyey ee xalay la sameeyey ayaa waxay booliska ay ku soo bandhigeen nin siday sida ay sheegeen labaatan iyo sideed garaam oo maanka waxyaabaha maanka dooriyo ah waxaa isla maanta lagu soo bandhigay xarunta booliska ee magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka jubbaland ciidanka ayaa howlgalkan ka fuliyey magaalada kismaayo ayaa sidoo kale waxaa la sheegay gacanta ay ku soo dhigeen waa koox ay ka ganacsanaysay waxyaabahaas maanka dooriya ee maanta lagu soo dhigay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose
waxaan halkan kusoo bandhigaynaa anagoo halkani waa taliska booliiska ee dowlad goboleedka jubbaland halkan waxaad ugu jeedaan xashiish aad u tiro badan oo ka yimid dhinaca muqdisho oo la doonayay in la soo geliyo magaalada taasoo la doonayay in lagu hadleeyo dhallinyarada iyo ciyaalka iskuullada ee magaalada wax ka baranaya iyo amniga magaaladaba in lagu qalqalgeliyo la rabay waa siddeed iyo labaatan kiilo oo xashiish ah waxaa ilaahay shalay u suurtageliyey oo sagaal iyo labaatankii bisha sagaal iyo tobankii bisha ayay ahayd taa sabtin ay ku beegneed inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka booliiska dowlad goboleedka jubbaland hadda gacantan ku haynaa sidaad arkaysaan gaarigan ayaa lagu soo qaaday lagu doonaya in magaalada lagu soo geliyo xashiishka ninkii wadayna waa kan oo ninkanoo darawalka ahaa gaariga ayaa wada xashiishka waa siddeed iyo labaatankii gaarigii iyo ninkii waday iyo asagii waan isku haynaa halkii uu ku socday iyo meeshii lagu wadayna ayadana waan haylnay iyadana waxaan ku haynaa dabagal baan ugu jirnaa inaan gacanta ku soo dhigno maalin walbo waxaan soo qabanaa intan iyo in ka badan oo yaallo magaranaysaa intan waa intii shalay lasoo qabtay ciidanka booliisku gacanta ku soo dhigay marka waxaan iyo wax badan oo la mid ah oo faldambiyada oo laga keeno magaalada bannaankeeda magaalada sidaa usoo galo oo waxaa jira ay ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigaan oo lasoo qabto kuwa kaleen haynana waan soo bandhigaynaa sidan iyo sidan lamid hadduu ilaah yidhahdo waxaan doonaya ninkaasi inaan ku maxkamadayno oon sharciga ku horgeyno alaabtaas uu doonayay in uu amniga ku qalqalgeliyo ee uu soo geliyey magaalada uu doonayay inuu macnaha ma garanaysaa in soo geliyo waad arkaysaan indhihiina macalina gaarigii lagu keenay iyo ciddii bayshan macnaha ma garatay keenaysay waxaan informationka helnay marka uu xamar ka soo baxaya xashiishkan intani waan sugaynay waxa uu soo dhex maray shabaab aan u malaynayna ayaga naftirkooda inay canshuur ka soo qaadeen oo ay soo fasaxeen marka waa kaa xashiishkii haddana gacantan ku haynaa hal walba iyo cid sharciga sidaan u marinana waan usoo gudbin doonaa saxaafadda iyo macnaha ciddii ay khusayso dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dalkiidinka qasri wey badyow kala wadaa qoqoban waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdan ka lehnaa saaxiib beel raadiyaha cadcaado ayaad dhegaysanaysaan efanta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis ayaad nagala socotaan magaalada garowe isqabsi ka dhashay dhismaha guddiga joogtaa ah ee baarlamaanka puntland golaha wakiilada maamulka puntland ayaa maanta kulankoodii labiyo tobnaad kala fadhigay afartan saddexaad ku yeeshay xaruntooda magaalada garowe caasimadda maamulka puntland kulankaas oo ay soo xaadireen konton iyo shan xildhibaan ayaa waxaa lagu qorsheeyey in lagu dhiso guddiga joogtaha ee golaha wakiilada maamulka puntland gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdixakiin maxamed axmed oo loo yaqaana dhaabo daareed ayaa sheegay in kulanka maanta la doonayay in lagu dhiso xubnaha guddiga joogtay ee waki- waa golaha wakiilada balse taas ay suurtogeli weyday kadib markii khilaaf isqabsi uu ka dhashay suuxlista xubnaha qaarkood gudoomiyaha cabdixakiin dhoobo daareed ayaa wuxuu sheegay in soo dhisida ah, guddiga ay noqonayso hadda doorasho iyo inay cod ka qaadaan xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka puntland wuxuu sheegay in doorashada guddiga ay dhacayso maalin ah, maalinka beriha isagoona ugu baaqay xubnaha doonaya ka mid noqoshada guddiga inay soo gudbiyaan saryaalkooda si ay u fudaato shaqada baarlamaanka ee maamulka puntland
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta taariikhdu waa labaatanka bisha koowaad laba kun iyo sagaal iyo toban talbadhiga afartan iyo saddexaad badigiisa lagu jannaan koranka hadda fadhiya konton iyo shan milyaneer ee fasa iyo jiso waa ee, ma jiraan maqnaashuuna waa koob iyo toban milyaneer dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yahoon qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yahoon qofkiba qof dhaliilayaa
waayahay habeen wanaagsan ayaan hawadaen ka lena saaxiibyaal qaybi dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay wasiirka hore ee wasaaradda boostada isgaarsiinta somalilan maxamed jaamac abgaal ayaa wuxuu sheegay inuu xanuun ku waa- uu xanuun xanuun uu ka qaada lacag xaaraan ah oo qaatay muddadii wasiirka uu ahaa wuu cafisu ka dalbaday shacabka somalilan wuxuuna sidoo kale codsaday inuu u soo duceeyo nasiix xanuunka uu ka qaado lacagtaas ay sheegay uu sheegay in ahayd lacag aan xalaal ahayn ay ku xanuunsaday
waxba la kala qarqarin anigu waxba ma qasas garanaye war xanuuno badan oo aan ka qaaday tii hore ayaan dawadoodii la tacaalayaa sababta waxa weeyaan meesha kolkaas lagu dhaha xil wasiir baad haysaa mishaarka iyo lacagaha lagu aad xaqa u leedahay dawladda kuu qorani macal marka la isku daro xilka gullada kun iyo shan boqol iyo wax noocaasa lacagay noqonaysa dabeedna waxaa lagu dhibayaa miisaaniyad shay walba lacag walba ay ku qoran tahay dee shaqo gaara in lagu qabto kun iyo shan boqol xaaladda maanta aan ku jirno iyo dalku siduu yahay iyo baahida jirta iyo dabcan waxma kafaynayso doolarna hata wixii kale kaa soo galay meesha waa xaaraan dawladweynu markaa sanad shaqeeyey waaba xanuunsaday dhakhtar baan tegayoo dhakhtarkii wuxuu yidhi kelidu dhagxaaga jira yaabayo dabadeedna sanadkii labaadna waaba xanuunsaday dhakhtar baan tegayoo wuxuu yidhi waxaad qabtaa dhiikar baad qabtaa dhiikar sanadkii saddexaad baa shaqeeyay waan xanuunsaday dhakhtarkii baan tegey dabadeedna wadnihii baaba sidiisii u shaqaynayn macnuu waxa weeye wax aan ka badan mushaarkii wixii xaq aduleeda lagu qoray eead ku shaqaynaysay yaa ku soo galay waa xaaraantay war xaaraantii hore ilaahayga cafiyo xanuunadii iyo dhibaatadii aan ka qaaday ayaan dawadoodii iminka mashquulku ahay ma doonayo ilaahayga baa ka hoos galay xil dambe oo aan loo hayn wixii aad ku shaqaynayso kugu filan oo xaq aadu yeelanayn diyaaruma yihi halkaa shilin dambe oo aanan iga soo galan meel dawlad shicibka iyo ummadda masaakiinta waxooda adeero anuu diyaaruma yihi intaa horena alla iga cafiyo intaa hore caafimaadkeedii baan iyaga adeer waxbay raaciyaan kolkay cunayaan qaar baa casaadown oo qurux badnaadown ma garanay dee laakiin anigu way ga dhan tahay intaa in ka badan haddii waxay dawlasa badan ma doo diyaarumay markaa waxaan ka sheekaynayaa waa waxaad ummaddaasi leedahay
xilli waxaynu joognaa xaajadu guracan tahay dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doodi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraani eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo
dalkeedinka qasribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkeedinka qasribay dalkeedinka qarribay badyow kala wadaa qoqoban waayahay habeen wanaagsan ayaan hawdeen kalan saaxiibyaal qaybyo dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay booliska soomaaliya ayaa soo bandhigay torokoobka gaadiidka ee ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho
afarkii mey ee laba kun iyo sideed iyo tobanka markay taasi afar labaatanka abril ahayd taliyaha ciidanka booliisku wuxuu la hadlay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka wuxuuna weydiistay in wax laga qabto sumadda gaadiidka dowladda ee g t la yidhaha government transport ga-da-ana afska soomaaliga ku noqoto ma hayno baabuur sida tan taarikadaas agaasimihii baabuur dowladeed haystaa ama waa taarika la-aan ama wuxuu ku wataa taarika soomaaliya ah oo uu isagu u samaysto magaciisa ku qoran awtobaarka gaadiidkii dowladdu ma nadaamsana hantidii dowladda lama tira koobi karo xitaa bal wax kale iska daaya warqadan isla afartii may taliyaha ciidanku wuxuu u qoray gudoomiyaha golaha shacbiga wuxuu kala hadlay gaadiidka xildhibaanada sumadooda iyo sugnaanshahooda sidii wax looga qaban lahaa isla afartii may ciidamada afarta ah ee booliiska niisa xoogga dalka soomaaliyeed iyo asluubta taliyayaashooda u qoray wuxuu kala hadlay sumadda ciidamada gaadiidkooda laga rabo isla afarkii may ra-iisul wasaaraha xukuumaddu u qoray gaadiidka xubnaha golaha wasiirada sumadooda kii ga-da ah iyo kii soomaaliya ah in la helo waxaas oo waraaqo ah oo ka baxay ciidanka booliiska ciidana dhig jalab uma siinin jawaab maanaan helin wada shaqaynna maanaan helin lix iyo labaatankii disembar ayaanu waraaqdaas qornay ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsannay inuu soo farageliyo arrintan waraaq walbana ogeysiin buu ku lahaa waraaq walba oo naga baxday ra-iisul wasaaruhu ogeysiin buu ku lahaa arrintan soo farageli wada shaqayna ma jirto canshuur dowladeed baa maqan hanti dowladeed baan la aqoon dhibaatay lagu haysaa nabadgelyadiina kama dhaqaaqi karto ayaanu weydiisanay waa ku mahad waa ka mahad celinaynaa wasiirkuygu maanta isguuka ay yeeray noona qaybiyey xeerka wasiirka ee kow ee soo baxay toddobiyo tobankii februaar urti waxaanu lahayn xeerka nabad sharciga nabadgelyada wadooyinka waa boqol iyo saddex iyo toban qodob markii la sameynay maanta aan joogno teknolojiyaddu meeshay ma sameyn oo hadda ka jirin waa telefoonka moobilka ee lagu hadlayo iyo safety belka dadka baabuurka saaran ay xiranayaan teknolojiyadu heerkaa may marayn markii xeerka iyaga la dejinayay kun iyo sagaal boqol labiyo lixdankii xeer ambar afar ee lix iyo tobankii februaayo kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii maanta haddii intii gaadiidka ku shaqada lahayd kuwii iskoologwiidada iyo kuwii daabulka iyo kuwii b lka maanta halkan la wada fadhiyo waxaan rabnaa wixii qolo walba aanu waajib ugu leenahay inaanu u sheegno oo ay ka soo baxaan ciidamada qalabka sida waa raadsanaynaa waa taliyaha ciidankaa la ballansan gooni baanu isu arkaynaa hogaamada gaadiidka iyo taliyayaashooda idinka waxaanu idinka rabnaa wasaaradda gaadiidka taargada kala go-aysa taargadu waa kala go-daa batantuguna waa kala go-aa labadaas in laga digtoonaadaan rabnaa sharci dara laguma socon karo taarga la-aan iyo batanta la-aan qofkii lacagtii shubay baa la leeyahay taargadii waa kala go-day waa maqan tahay waa dhibaato taagan waana ka warqabaanu fii jabraa iyo agaasimaha guud qofkii oo lacagtii shubay baa la leeyahay batanta laguma hayo jildigiibaa go-ay annagiina dariiqaanu u taagana waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno ninka aan batanta wadan iyo ninka aan taargo wadan gaadiidka daabulka sharciga aan leenahay horena waa uga wada hadalnay waxa weeye taarga isbitaal ah oo aan gaadiidka kale laga rabin baa laga rabaa baabuurta waaweyn shan tan marka laga bilaabo ilaa wixii ka sarreeya labada daaqadood ee albaabka qodobka lix iyo labaatanaad ee xeerka nabadgelyada wadooyinku wuxuu waajibinayaa in lagu qoro qofka magaciisa hebel hebel hebel degmada uu degan yahay shirkadiisa magaceeda telefoonka iyo emailka cinwaankiisoo dhan maalinka horena waa ka wada hadalnay dekeda la geli maayo baabuur dambe oo daabula hadduusan calaamadahaas lahayn baane
jooji jooji wariya gaariga waa la baarayaa ay soo deg askari labadan baabuur ee haddana dhaafayay maxaad iiga mubaari weyday midna waa b l oo dad shacaba ayaa saaran midna askartuu taysan baa saaran ya oo miyaadan ogeynin kuwii madaxtooye iyo baarlamaanka iyo maxkamadaba isku qarxiyey in iyaguna ay wada tuutaysnaayeen miyadan saa ula socon waan la socdaa laakiin anigu amar uma qabo inaan baaro gawaaridan ee soco
askari amar khaldan baa lagu siiyey ee sugitaanka ammaanku waa hubinta qof kasta
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay
waaya habeen wanaagsan ayaan hawada een kalena saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhagaysanaysaan markaana hirshabelle madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare iyo wafdigu hogaaminaya ayaa maanta dib u laabtay magaalada jihoor ee xarunta hirshabelle ayaanu halkaasi si weyn loogu soo dhaweey madaxweyne waare iyo warbaahinta kula hadlay magaalada jihoor ayaa ka hadla dagaal baadiya ka dhacay deegaana ka tirsan hirshabelle isagoona baaqnaga u dareeyay beelaha walaalaha halkaasi ku dagaalamaya madaxweyne soo dhawow usoo dhawow caasimadii dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar xaaladu aad ayay u wanaagsan tahay haddii laga reebo hal dhinacoo deegaan ka mida dowlad goboleedku ay dagaallo ka dirisa xaggooda ay ka soo cusboonaadeen inta kaleetood xaaladdu waa caadi waxuleesoo kale hadda ma jiraan waxaan ku lehna soo dhawow iyagana waa rajaynaynaa insha allah haddii ilaahaana ka noqo dadkaas walaalkaa inay gartaan dantooda dhiiggaas daadanayo sida qaldan ku daadanayo inay nala fahmi doonaan wanaagga iyo in wadahadal iyo dugol la galana waan rajaynaynaa maxamed cabdiwaare madaxweynaha hiirshabelle ayaa waxa uu sheegay in hiirshabelle iminka ay tallaabsanayso islamarkaana shacabka ku nool deegaanada dowladgoboleedka hiirshabelle loogu baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga guud ee deegaanada hiirshabelle
howlihii baarlamaanka iyo furitaankiisa waxaan rabaa fursaddan inaan soo faa'iideysto kelimad runtii aad xanuun badan noogu haysa dhibaato noogu haysa oo ah dagaalada sukeeya oo dadka walaalaha oo ayaamankan runtii meelo fara badan oo hirshabeella ka soo noqnoqday runtii annagu waxaanu aragnaa dagaaladaas inay yihiin dagaallo nasiib daxra dagaallo muxuu ahaay cadowga uu ka faa'iidaysanayo dagaallo aan waxba laga faa'iidayn dagaallo horumarka iyo walaaltinimada hirshabeelle lidib ku ah dagaallo meesha aan higsanayno iyo nabadkooda noolaashada ka soo horjeeda ayadoo dhibaatooyinka abaaraha iyo dhibaatooyinka cadowga iyo dhibaatooyinka noloshuba ayna haystaan in haddana dhexdeenna aan ka dagaalano waa dhibaato runtii dadka mas-uuliyiinta oo arrintaas ay xanuunka ku hayso oo ahlu khayrka oo ku dhex jira ciidamada kala dhex fadhiya oo ha ahaadaana kuwa muxuu ahay ciidamada qalabka sida ama mas-uuliyiinta hirshabeelle ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda ku dhex jira odayaasha degaanka culummada intii wanaagsan oo arrintaas nagala qayb qaadanaysa aadaanu mahad celinaa dhinaca kaleeto dadka niyadda iyo gacanta iyo maskaxda iyo afka ku taakulaynayo inay dagaaladaas u socdaan oo runtii aad u nasiib daraa oo dad ka midu ay mataqaanaa ay dhaqan yihiin oo dad ka midu ay yihiin muxuu ahay mas-uuliyiin oo dad ka midu ganacsade ay yihiin oo dad ka midu mas-uuliyaad kale ay leeyihiin dagaaladaasna ay ku raaxaysanayaan ayna hurinayaan waa nasiib daro dadkaas waxaan leeyahay aakhirana xisaabaa idin sugaysa adduunna waa idiin jeednaa waa idin aragnaa waana iska kiil celinaynaa dadka aad ka dhalateen oo degaanadiinnii ah ood ka soo jeedaan ood xoolaha u leedihiin ood dhaqanka u tihiin ood culummada u tihiin dhiigoodood daata waxba madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ayuu kaasahoo maanta dib ugu laabtay magaalada jihoor ee xarunta hirshabelle habeen wanaagsan ee hawada een ka leenaha saaxiibeel raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybii ugu dambeeya barnaamijka ayaa isla soo gaarnaya ku soo dhowaada xubinta aad ku xiisaha badnada ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda cofi baby
كوفي بيد سانا المها اوغا قسلسا وحوغ ريحي تمال حقاي بدناي كحستا حوال قماياي ريحي تمال حقاي بدناي كحستا حوال قماياي ورنما يا مانتا كفتن كي مدحدا مياد ودان قيل يشو جرين وحسين ورمي ايه كفتن كي كلمانا كل بار ودنا قيل يدمنا ولا تقين ولا ندونيسي ولا جعلويد وبلشد ويسي باجري waa yaabay xaggee maray tolow mee waxgaradkii warnimaya anugu waxaan dhihi lahaa hasha idiin waqlaal iyo anaa horay wankaygii anigaa wuxuushta u shilladay wagasacaygii weylihiyo anaa waxarihii weer u laayacay anaa cayr u gacan wiifiyo way kambaniri waxaan maqli jiray wixii maanta i gaara anigaa isu geysta hadda hal walba shilaalkay isdhigtaa lagu qalaahe oo waxaad ka wadeen wixii maantana gaara ununkaa isu geysannay wilaayey koowareerti koowareerti oo dhaban meel sidaay u taala loolayawarnimay nin baa gabar jeclaaday kadibna waxaa la warniyoo gabadhaana waa gabaryar waana caatee ha kortay sug baa la yidhi kadibna waa u gabye wuxuu yidhi bursaliid macaanee markaan baasta kugu waalo biyaliinla goortaad cabtaad barari doontaa biyaliina goortaad cabtaad barari
anuguna waxaan yidhi kalamaan markhaatay ka tahay maanta saan nahay musuq maasuq iyo beeni waa meero shayddaani kuwa magaca nala sheegta iyo maxamed diintiisa umuq nala iniyo mahsan baa jiraye ummigooda danihiinna waad macdin doontaan warnimayo annagu waxaan leenahay lixdan sano oo khibrad musuq maasuqa warnimayo labadaa ninoo musuq iyo maasuq layidhaah niman aan soo wada shaqaynayna muddo dheeroo qaraabaa bay ahaayeene haddaan ka baqayaa kuwa shisheeyaa oo ka daran in naloo keeno aryaadaha qaada iyo qarshe ununkaa qaraabahe shisheeyaha unugaa qabaha sharcigii waxaa loo bedelay nin ajnabi yihiin oo bankiga madax ka noqdo berrina soo unta sharciga la bedelo soomaaliya shisheeye iyo sokayaba madaxay ka noqonayaan soo lama dhihi karo haddii waxaan ajnabi loo ordiyo qolo la aalaysto marna laga ajoonin ma jiro sharaf leedaa warnimada soomaalidu forbontifafay wax ku qaybsatae ninkaan ajnabiga oo laleeyaha bankigaa la keenayaa isagu waa qolodee war bontifafkuu bontisefanka dhigaya waa bankiga dhaxawaatan laysku heestee bankiga ganacsiga guddoomiyihiisa aaway eebaagoo war ma haysiin baadkan guurmihii la dhihi jiray ee jubbada hoose ka mid aheeday tii ka dhacday dhagaa farti sidii loo geliya waa laga bixi waaye warmalaadimaay arreela aadimi mahayna waa wareey aa la dhahaye idhegansadha maynaara dhigay waxaan maqli jira ninba waa markiisa masna kula koray sidii qaraxii soobe dadku u gubteen shabaab u gubtayaa la arkay ayaa koob abuur wata oo ciidankii sanguuni jooga iyo weerareen nashiida ku dhaantay haaya korkaas dhibac guduudan uu cirka faashaq uga soo tiri eebaagoo dhegay faraa la yiriyo dhahee dilaayow dilaa ku dambeeya miya warnimayow qaraxii soobe masibo qaran buu ahaaye tani makhay qaranba eebaagoo siday u gubteen dhuxulo maraayay u ekaadeen amba murxabun war ma roob maraykan baa ku da'ay maxaawaladii maraykankaa gaartay warbuu aal idaacaddii ay ku lahaayeen ayaa cirka looga soo dhacay wariyaashao dadkii radinayo aan radin cirka uga soo dhacay kadibna saasaa lagu radiyey warwariyaasha shabaabka laafay weerarkii baarsinguun ay tabinayeen ayagana laafaa loo tegey warnimada wabseedada shabaabka xalay waxay qorayeen maraykanka oo soo weeraray soomaaliya halkaasna ku duqeeyay dad soomaaliyooda baabuur saaran deen badan ama shabaaba soomaaliya nimada waxaa la yidhi ninkaan camreyne ceelbagay afkaa wax looga soo ridaa warnimada hay-adda nabad sugidda waatuu taliyihiisa casilo madaxweyne isu sharaxay marka ma taliya ku-xigeenkii fahad yaasiin ayaa meesha taliye ka ah weli aryaa waa waalan tahee fahad yaasiin asagaa taliya taliyana looma naqdo war fahad asagaa xuseen diray kuna soo noqon ma nabe maku dirayna waa yidhi warnimayahow booliiska soomaaliya ayaamahan facebook update bay ka yihiin maalin dhoweyd facebooka waxaa la soo dhigay nin xaaskiisii ay murmayaan way soo xidheen waxaa ka dambaysay munake iyo walaasheeda xildhibaan dhaawacay facebookna la soo dhigay wayna xidheen daraada u dambaysayna askari laaluush qaadanaya ayaa facebooka la soo dhigay wayna xidheen markaa khiyaaray facebooka iska ilaaliya waa lagu jiraa waryaa wiilka bajaajta wado askarigii dilay facebook waa la soo dhigay soomana aysan xirin aryaab waan cabdooda waay oo ka tirsanay kooxda heegan ciidanka booliska soomaaliyeed asagoo dhabarka ka jabana facebooka la soo dhigay booliskuna xabad uma qaban ciidamada wixii halis ka dhigay lagu hareeraysan ma la haybshay waa lama horaan talis hogaanshahay war madaxweynihii cusbaa ee puntland wareegtooyin badan buu soo saaray tii u dambaysay qaadkuu canshuurtii ku kordhiyey diyaaradiina waa istaageen marka puntland lix maalmood laga maqayilin baa layidhi hoowe puntland dantaday garanayaan war maxay dantooda gartaan indhafur iyo jabada iyo biyaraacis iyo qarxis midnaba ma cunaane warnimada honfureesha wasiin haaye madawiine haafa maylaka azuumey aleemasaarkii lafta garen haaf ma yarey marka ina adeerow gaali aniga meesha ma aadahayo mana aadi karo sababta oo ah ninka roobo ahaabaa lagu shirqoolay waa taasoo laygu shirqoolaa ma aadi karahayo ma aadi karahayo yaari madawiinu dhanguwaana war madaxweyne xaaf meeshuu nairobi ka deganaa waa hoteelkii la weeraray wuuna ka badbaaday weerarkii warnimayo waxaan ku riyooday ra-iisul wasaare kayroo gabyaya markuu arkay xaafa hoteelkii la weeraray ka cararaya wuxuu yidhi xaaf ma cararay waa kii afxuma la ciro weynaay madaxda qaranka yaanan laga been abuurin kuwa gobolladana ra-iisul wasaare qaranku oo ka soo bilowdaa tuulo degmo ilaa iyo gobol baadiyahana ra-isul wasaare baadiyahana adiga istaag shirka ka bax war adeerow qarankii somalilan baa la odeereen maxaana aamusnaa mudana ha yarmaaneeye hawsha aad ka hadlaydo kuma qusaydo ee adigu ka adkaa wasaaradda aad xil saaran tahay warnimada war mahaysaan ayaantan soomaalidii cudur isdil la yidhaahdaa ku dhacay qaar maalin kastaba isqarxiyaan beledweyne ninbaa inta gabar loo diiday buu isdeldelay sacuudigana mid baa dabaqa iska soo tuuray tarxiil ka baqayey wiilkaa riibay oo liibiya joogana dabuu isku huriyey markuu talyaaniga u bixi waayey kaniskuna iyo kansartiiska soo tuur hay xanuun arkeen shacabku hadduu asagu isdilo shabaab la dilayo ciidanka booliskuna mootooyinka ku dhex dilaan maxaa ka haraya talow war dabantatanowshanhabo yeesmeen ee waa heeraas haana salim taliye war soomaali hadday wax garato silacaan kuma jirteen laga tag silaca adaa ku jira ayaa kaloodu muushihe heligiisba ninkii tiisa galaa dadka eedeeya war dabandumada kale waa busniyaaba war wallahi idin xafin maayo
aad iyo aad umahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan saaxiibyal markaana haddaan fiirino war hadda naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in deegaanka cilasho biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaa la sheegaya in halkaas lagu arkay meydka afar qof oo la dhigay dad ku sugan cilasho biyaha amcaw xiriro kala duwan aan la samaynay ayaa waxay noo sheegeen in laamiga dhinaciisa lasoo dhigay afar ruux oo meyd ahaa oo indhaha ka xiran kuwaas oo aan weli la ogeyn dadka ka dambeeya dilkooda dadweyne fara badan oo ku nool ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa tegay goobta meydkaasi ay yaalaan ayadoon la aqoonsan yahay dadka la dilay islamarkaana ayagua indhaha ka xidhan halkaas lasoo dhigay saraakiil ka tirsan booliska soomaaliya ayaa waxa ay gaareen goobta meydka lasoo dhigay kuwaas oo wada baaritaan ku aadan waxay ahaayeen meydkaas iyo dadka kadib bedelkaasi caawa lagu arkay ceelasha biyaha duleedka magaalada muqdisho habeenkaasi waxay kusoo kordha waxaa ku dhegeysan doontaan wararkeenna iyo barnaamijyo dambe ee soo socda kusoo dhawaada heestii biliga barnaamijkaadi balaqaaday heestaasi ku luqayna kooxda heegan waxay gabagabo tahay barnaamijku caaw uu soo saaray in lala socodsiin anigoo xasan axmed maxamed oo farsamada iska lahaa saaxiibkay cumar axmed barnaam cumar saxeefa tan iyo intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته